waxaa magaalada baydhabo ku sugan oo shirka ka qaybgalaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud gudoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya mudane maxamed sheekh cusmaan jawaarey ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid sharmaake iyo madaxda maamul goboleedyada sida puntland cabdiweli gaas jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe galmudug cabdikariin guuleed iyo koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan shirkan oo ka furmay xarunta madaxtooyada magaalada baydhabo ayaa socon doona muddo saddex cisho ah waxaana madaxdu ay diiradda ku saarayaan dhammaystirka jaangooynta qorshaha doorashooyinka qaran iyo qodobo dhowra oo madaxda aan u suurtagelin in kulamadii madasha hore go-aamo rasmi ay ka gaaraan sida maqaamka magaalada muqdisho ee aqalka sare afhayeenka madaxtooyada daa-uud aweys ayaa ka hadlay shirka baydhabo maanta ka furmay waa mahadsantaha mukhtaar shirkan waa mid ka mid ah shirarka ay sida caadiyan ugu kulmaan madaxda dowladda dhexe federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyada dalka ka jira waxa uu kaga duwan yahay shirkani waxa uu noqonayaa shir muhiim u ah doorashooyinka sanadkan dhacaya sidaad ogtahay shirkii lagu soo gebagabeeyey horaantii bishan magaalada muqdisho waxaa ka soo baxay qodobo ku saabsan qaabka doorashada loo gelayo haatanna ajendaha ugu weyn ee looga doodi doono shirkani waxaa ka mid ah arrimaha doorashooyinka sida saadka doorashooyinka arrimaha nabadgelyada doorashooyinka arrimaha boqol soddon iyo shanta oday ee rasmiga ah ee ka qayb qaadanaya xulista dadka codka dhiibanaya iyo hannaanka doorashada sidoo kale waxaa iyana shirkani looga hadli doonaa arrimo la xiriira hannaanka amniga dalka gaar ahaan dhinaca arrimaha booliska dhismaha booliska nidaam qaabka booliska dalka dib u habeyn loogu samaynayo dibudhiskiisa ayaa laga hadli doonaa waxaa kaloo shirkani lagu darsi doonaa ajendo kale muhiima oo ah in la sameeyo guddi xalinta khilaafaadka oo la xidhiira arrimaha doorashooyinka haddii cabashooyin ay jiraan in guddigaas iyana laga doodo oo layskuna raaci doono hadduu alla yidhaahdo soomaaliya sanadkani waxaa ka go-an in doorashooyin ay ka dhacaan siday haatan wax u socdaanna waxay u muuqdaan wax walba sidii loogu talagalay u socdaan marka waxaa la filaya inay ka soo baxaan natiijooyin kaabaya amaba wax ka qabanaya amaba taageer u ah doorashada la filaya sanadkan inay dhacdo hadduu ammaanka magaalada baydhabo ayaa si weyn loo adkeeyey waxaana wadooyinka la dhigay kontaroolo iyadoo issocodka gaadiidkana la hakiyey wasiirka amniga maamulka koonfur galbeed cabdifataax maxamed ibraahim geesey ayaan ka waraystay amniga magaalada baydhabo bismillahi raxmaan raxiim magaalada maaragtay baydhabo waxay ka mid tahay horta guud ahaan magaalooyinka maaragtay ugu wanaagsan dhinaca ammaanka ilaahay ayaa suurtageliyay ammaanka in la sugo kadib waxaa suurtageliyey dadka reer baydhabo oo ah dadka maaragtay ammaanka jecel oo hay-adaha ammaankana la shaqeeyo kadib waxaa suurtageliyay ciidamada iskaalmaysanaya ama isbahaysanayo oo isugu jira maxaa la yidhahdaa ciidanka booliiska nabad sugidda ciidanka booliiska gaarka ah ciidamada maaragtay militariga ciidamada amisom oo guud ahaan koonfur galbeed magaalooyin badan iyo magaalada baydhababa howl weyn iyo gacan weyn ka geysto iskaashi xooggan ayaa arrintaas laga sameeyey sidoo kale maaragtay waxaa jira guddi amni oo wasaaradda maaragtay amniga wasiirkeeda uu guddoomiye u yahay oo wasiiro iyo saraakiil isugu jiro marka hadda magaalada amnigeeda gudaha iyo halka madash shirkaba aad iyo aaday maaragtay u fiican tahay waxaana soo gaaray wufuuddii dhammaan madaxweynaha maaragtay soomaaliya uu horeeyo ra-iisul wasaarihii madaxweynayaasha maaragtay maamul goboleedyada guddoomiyihii baarlamaanka saddex cishoo hore u joogay madaxweynaha koonfur galbeed ayaana maaragtay madashan gogasha dhigay oo soo dhoweynta iyo hawsha aan ku jirna hogaaminayo
waa markii ugu horreysay shir noocan oo ay ka qayb galaan dhammaan madaxda gobollada iyo mas-uuliyiinta dowladda federaalka lagu qabto magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo